kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabadda waa maalimo talaada ah taariikhdeeduna ah ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bishayda tobanaad ee labada kun shan iyo labaatanka toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonnaa caqabadaha hortaagan in la maqlo codka dadka nugul iyo sida loo xalin karo sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sida ay muhiim ay u tahay in codadka dadka nugul lagu daro go'aanada iyo doodaha bulshada waxaa lagu dhiirigelin karaa dadka mas-uuliyiinta ah markaas oo maamulada hayo in lagu dhiirigeliyo inay cod dheer iyo cod gaabanba loogu sheego in ay u qabtaan bulshada muxuaha seminaar ay u qabtaan annaga oo aan ka hadalno codkanaga aan furno dowladduna ay ogaato sida ayada ah oo ay la socoto waxaad kaloo aad barnaamijka aad ku maqli doontaan sidee lagu dhiirigelin karaa tallaabooyin maxalli ah oo ka caawiya dadka nugul inay ka qayb qaataan barnaamijyada iyo sidoo kale goobaha bulshada caqabado badan baa dadka ka hortaagan een, codkooda in la maqlo oo ay meel dheer gaaraan een, sida la og yahay oo soomaaliya dhanba ka jirto een, waxaa weeye xagga saxaafadda haddaan ka dhinac u yar leexdo saxaafadda caburin badan baa jirto meesha dadku ay codka marin lahaayeenna waa saxaafadda weeye ayada ruuxeeda looma ogolo in warbaahinta ay samayso ay adduunka u sheegto dhibaatada waddanka jirta ay ka hadasho dhanka kale waxaa martiin noogu ah barnaamijka axmed cumar saalixi oo ah khabiir warbaahine waxa uu inoo sharaxayaa sida warbaahinta u xoojin karaan codadka dadka nugul islamarkaana loo hubin karo in laga maqlo doodaha dadweynaha Ee, walaal horta waa muhiim warbaahinta soomaalida ee madax bannaan ee hadda shaqaysa in ay xoojiso in la maqlo doodaha dadka nugul ee aan codadkooda inta badan aanan la maqlin waxaana waajib ah inay warbaahinta ay xoogga saarto sida ay arrimaha siyaasadda uga hadlayso oo kale in ay fursad ballaaran ay siiso codadka dadka nugul loona maqlo cabashadooda maadaama ay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed maadiiskii maanta ah ayaadna ku maqli doontaan iyo ra'yigii dhegaystayaasha raadiyaha ee barnaamijka alxamdulilah iyo xaaladuun ayaa lagu jiraa hooyo xaaladdii kaamkuna weli waa iska sidii caqabado badan baa jira ubadkii waa nagu dhex dayacan yihiin laakiin hooyo dib nugumaad soo noqone ma dalkaad ka yar baxda maya hooyo dalka kamaan bixin howle adduunyo uun baan ku mashquulay hooyo caqabadaha idinku sii daran maxaa ka mid ah barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinayo anigoo ah yaxye soofe iyo sumaye cabdulqaadir kubnaan qof oo ka tirsan bulshada gaar ahaan naafada haweenka iyo dhallinyarada ayaa maalin walba la tacaalaya sidii codkooda loo maqli lahaa loona tixgeliyo iyagoo leh awood aqoon iyo hal-abuur haddana waxaa horyaala caqabado badan oo ka hor istaagaya inay ka qayb noqdaan go'aanada noloshooda saameynaysa barnaamijkan wuxuu diiradda saarayaa caqabadaha hortaagan maqalka codka dadka nugul iyo sida loo heli karo xal waara oo horseeda bulsho isu dheelatiran oo qof walba codkiisa la maqlo maxamuud xaashi dhafe waa guddoomiyaha ururka naafada degmada baardheere waxa uuna ka hadlayaa caqabadaha bulsho iyo dhaqan ee dadka nugul ka hor istaaga inay codkooda muujiyaan bismillaah waa mahadsan tahay een, saaxiib yaxye een, caqabado badan baa dadka ka hortaagan een, codkooda in la maqlo oo ay meel dheer gaaraan een, sida la og yahay oo soomaaliya dhanba ka jirto een, waxaa weeye xagga saxaafadda haddaan ka dhinac u yar leexdo saxaafadda caburin badan baa jirto meesha dadku ay codka marin lahaayeenna waa saxaafadda weeye ayada ruuxeeda looma ogolo in warbaahinta ay samayso ay adduunka u sheegto dhibaatada waddanka jirta ay ka hadasho een, isla markiiba horaa laga laacaya inta weriye xiran inta la- xaquuqdooda lagu xadgudbay waad garanaysaan midda kale haddaan u soo laabta dadweynaha xaggiisa annaga horta ii sheeg een, dhibaato badan baan ku qabnaa maxaa la yidhahdaa een, in aan codkanaga iyo maxaa la yidhahdaa een, xuquuqdanadaba aan ka hadalno soomaaliya dhan bayna ka jirtaa baardheer hadda keliya ma ahan Een, meelba dheer ma gaaro codkanaga sababtana waxaa weeye ii sheeg een, dadkii een, miidiyaha ka shaqayn jiray ama idaacadihii ruuxoodii baa ma- cadaadis saaran yahay oo aan maaragtay ka hadli karin maxaa la yidhahdaa wararka qaarkood aan gudbin gudbin karin marka waxaan leeyahay dadka naafada codadkooda waxay u baahan yihiin dhibaatada jirto iyo maxaa la yidhahdaa baahidooda in la fasaxo miidiyaha loo loo ogolaado inay meel walba maaragtay ka hadlaan waxaan leeyahay ii sheeg een, qolyaha maaragtay ii sheeg een, maamulka iyo een, hay-adaha iyo dadka maaragtay hadda gacanta wax ku hayo ruuxooda inay u dhega nuglaadaan dadka maaragtay naafada iyo dadka kaleo nugulka oo beledka jooga in loo dhega nuglaado een, si maaragtay xaqooda ay u helaan maamulka ruuxiisa xaq bay u leeyihiin inay maaragtay taaba geliyeen dadkaas inay maaragtay xaqooda raadiyaan meel walba ay u tagaan meel walba ay maaragtay ka raadiyaan xaq bay u leeyihiin hadday tahay iisheeg dowlad iyo hadday tahay isteed iyo hadday tahay caalam intaba in ay ka raadiyaan meel walba ay gacantogaaleeyaan si ay dadka xogeelaan maamulka xaq baa loogu leeyahay hay-adaha ruuxooda dadka ka shaqeeya inay raboodada ay dirayaan ku daraan dadka naafada ah oo ay maaragtay iisheeg warkooda fogeeyaan oo meelaha maaragtay deeqaha laga bixiyo iyo caalamka ay gaarsiiyaan ilaa raboodada iyagaa qoro hadda magaalada waxaa lagu qortaa qabtaa siminaaro siminaarada looguma yara naafada dadka baahidooda baa laga- la weydiiyaa waxbaa laga qoraa qolo walba maaragtay waxbaa laga qoraa wixii laga qoray baana wax ku yimaadaan dadka naafada inta loo yeero maxaad qabtaan la dhihi maayo marka waxaan dhihi lahaa dadka naafada ah codadkooda ha la taabageliyo ha la dheereeyo ha la qaado hay-aduhu meel fog ka gaarsiiyan maamulku meel fog ka gaarsiiyo annaguna waa hadlaynaa ka naaf ahaane codkanaga meediyahan u gudbinaynaaye ha loo fasaxa meediya inay ka hadlaan baahidanada aan maaragtay usoo gudbinno ay sii gudbiyaan asalaamu calaykum waraxmatullah sidoo kale qoraysho aadan cumar waa guddoomiyaha ururka haweenka degmada baardheere waxayna nala wadaagaysaa waaye aragnimadeeda iyo tusaalooyin ku saabsan sida kooxaha nugul haweenka dhallinyarada iyo dadka naafada ah loogu dhiirigelin karo ka qaybgalka bulshada bismillaah waa dhowahay n run ahaantii n markii la yidhaahdo dadkaas waxaa loo yaqaanaa dadka nugul sida naafada haweenka dhalinyarada odayaasha dadka aad bulshada aan markaas qaybo ka ahayn dowladda laakiin ay tahayba dowladda la sheegayaba ay tahay kuwa iyaga ah dowladda haddaad maqasho waa bulshada Da- bulshaduna waa dowladda marka dadka isaga an waayo aragnimo ahaan waxaan u leeyahay waxaan soo gaaray aniga xili talada wax laga weydiiyo dadkaas oo ay qayb ka ahaadaan dheef iyo dhibba intaba macnaha wixii markaas dowladdu ay tahay ay wax ka ogaadaan maamulkooda wax ay ka ogaadaan taladooda ay wax ka ogaadaan laakiin hadda waxaad moodaa dowladdii ruuxeedaba inay tahay een, xoogaa in dhibaatadeedu iska badan tahay iska dawaleegadu badan yihiin mucaaradkeeda iyo balaayadeeda ay walaagayeen marka ay hilmaameen ama iloobeenba dadkii noocaas ah oo baahida gaarka ah qabay sida haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka noocaas ah in la hilmaamaad moodaa oo meesha danba aan laga lahayn marka waa maxay marka caqabada ee hortaagan inay ka qaybgalaan midii laba ma nooga sheegi kartaa hoba tilaan baa yow dadka wax macnaha rabo male iyo wax u soo jeedo midna lama rabo looma soo jeedo aniga hadda guddoomiya ururka baan ka nahay degmada baar dheeraan ka tirsan waan joogaa anigaad haweenkayga iyo anigu inaan si gaara ama u shirno ama isu ogaano ma ahee wax si gaara noola socda ma jirto marka taasaa waxaan leeyahay macnaha ee dowladdu hadda in ay tahay xaaladeedu wax iska daba wareeg ah oo aan danba aynan ka hayn dadka rayidka ah marka sidee lagu dhiirigelin karaa tillaabooyin maxalli ah oo ka caawiya dadka nugul inay ka qayb qaataan barnaamijyada iyo goobaha ee bulshada waxaa lagu dhiirigelin karaa dadka mas-uuliyiinta ah markaas oo maamulada hayo in lagu dhiirigeliyo inay cod dheer iyo cod gaabanba loogu sheego in ay u qabtaan bulshada maxaa- ee, seminaar ay u qabtaan annaga oo aan ka hadalno codkanaga aan furno dowladduna ay ogaato sida ayada ah oo ay la socoto marka sidee kor loogu qaadi karaa fahamka dhegaystayaasha si ay u taageeraan dadaalada lagu hubinayo in ee, dadka ama codadka dadka nugul la maqlo waa in idaacadaha laga hadlo idaacadaha in laga hadlo in la gaarsiiyo meel walba odayaashu ay kacaan haweenku ay kacaan dhalinyarada dadka macnaha ee bulshooyinka ay kacaan een, community la bixiyo dadkaas waxa u sheega wacyigelin sameeya Ee, gudoomiyaha ururka haweenka degmada baardheer ayaa tahay idinka ka urur haween ahaan ee go'aamada meesha lagu gaarayo iyo meelaha looga hadlayaba qayb ma ka tihiin oo ma ka muuqataa waa ka muuqanaayo qayb baan ka nahay markii naloo yeero waa markii naloo baahdo waaye haddii naloo baahdo annaga horta xafiis baan leenahay hadda meesha aan ka hadlaya waa xafiiska ururka haweenka degmada bahar dheere xafiiska nagaas aan ku shirnaa xafiiskana wax- waa miira annagu aan ku haysanaa laakiin hadda waxay tahay xafiisku markay tahay xafiisku guddoon sar uu leeyahay gudoomiyuu leeyahay gudoomiya ku-xigeen buu leeyahay arrimo bulshuu leeyahay haddii naloo baahdo oo la yidhahdo waxaana maanta jire ama arrimaha kana jira kasoo qaybgala diyaar baan u nahay waa taagan tahay haddaan naloo yeerina haddee qayba kama hayn soomaa laakiin inta badan qayb baan ka nahay Ee, marka meelaha ee, markii wax la qabanayo oo kaleeto ururka haweenka ma lagu yeeraa oo ma ka qayb gashaan ee, kulamada maamulada iyo waxyaabaha la qabanayo haa qayb baan ka nahay qayb baan ka nahay kulamada maamulada iyo xataa amniga intaba qayb baan ka nahay waxa waa miro anaa taanada anaa ka fulinaa marka intaasba haddaa ka qayb ga- ee, gashaan waxa aad tabanaysaan muxuu yahay weli aydin gaarin waxaan tabanayna waxay tahay aqoonsi inaan helno waayo horta waa inaan aqoonsi aqoonsi helnaa aqoonsigu muxuu yahay ma aha in nolol yaroo keli ah laakiin aqoonsigu waa in baahidanada dhabta ah loo kurgalo oo la ogaado weeye ilaa anagu baahi baan leenahay dad bukaan leenahay naafaan leenahay dhibaato dhan baan leenahay hooyo agoon ahaan leenahay wixii iyaga ahaa haddii aan loo kurgalo markaas aynan gabdhihi xurmadoodiiba ayn helaynin de waxaad moodaa in dadku laga gudbaad moodaa aan aad u maxaan dhibaataysannahay dhanka kale waxaa marti inoogu ah barnaamijka axmed cumar saalixi oo ah qabiir warbaahineed waxa uu inoo sharaxayaa sida warbaahintu u xoojin karaan codadka dadka nugul islamarkaana loo hubin karo in laga maqlo doodaha dadweynaha aad ayaad u mahadsantahay weriye yaxye Ee, walaal horta waa muhiim warbaahinta soomaalida ee madax bannaan ee hadda shaqaysa in ay xoojiso in la maqlo doodaha dadka nugul ee aan codadkooda inta badan aanan la maqlin waxaana waajib ah inay warbaahinta ay xoogga saarto sida ay arrimaha siyaasadda uga hadlayso oo kale in ay fursad ballaaran ay siiso codadka dadka nugul loona maqlo cabashadooda maadaama ay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed Ee, marka waxaad nooga warta axmed oo baahinta leeg ayaa loo qabaa in la maqlo codka dadka nugul Ee, baahi weyn ayaa loo qabaa yaxye dadka nugul codadkoodu aad bay u ballaaran tahay in la maqlo maadaama ay bulshada ay qayb ka yihiin waxaana muhiim ah saxaafadda soomaalida ee madaxa bannaan in ay xoogga saarto sidii dadka nugul baahiyahooda iyo dhibaatooyinka ay qabaan loo sheegi lahaa islamarkaana loo hubin lahaa maadaama marar badan dadka nugul ay dhibaatooyin ay la kulmaan had iyo jeerna ay yar tahay in warbaahinta qaar ee soomaalida in ay baahiyaan wararkaasi een, ama akhbaaraadkaasi ama doodaha dadka nugul ay qabaan had iyo jeerna waxaa muhiim ah dadka nugul in culayska la saaro sida dadka aan nugleynba howlahooda xiisaha gaarka loogu yeesho marka axmed waxaad moodaa ee, dhegeystayaasha qaar inaysan fahansaneen dadka nugul adoo sharaxaad ka bixinayo dadka nugul yaa waay dadka nugul waxaa ka mid ah tusaale ahaan dadka naafada oo kale dadka een, danyarta ah oo kale dadka laga tirada badan yahay oo kale een, iyo dadka had iyo jeer dadkaas waxay u badnaan karaan dad da ah haween ayay ku- ayaa u badnaan karo waa dad iska danyar ah oo aan waxba haysan een, badanaana wararkooda iyo xogahooda warbaahinta aysan si wanaagsan u muujinin maadaama xilligan lagu jiro dadkaas nugul oo danyarta ah oo naafada ku jirto ama dadka noocyada kala duwan ee ka kooban ee laga tirada badan yahay waxaa muhiim ah in doodahooda la maqlo warbaahintana ay faafiso sida ay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha kale ee u faafinayso kale inay wax ugu sheegto ayaa muhiima yaxye Ee, marka ma lasdhihi karaa warbaahinta waa ay ka gaabiyeen arrimahaasi haa runtii warbaahinta way ka aad bay ugu gaabiyeen badanaa warbaahinta een, xiise uma yeesho dhibaatooyinka ay qabaan dadka nugul codadkooda inay muujiyaan een, xiise gaar uma sameeyaan waxaynu had iyo jeer ku mashquulsiin sida aan wada ogsoonnahay een, arrimo ku saabsan siyaasadda iyo dadka aan nugleyn oo ladan ayay inta badan ay ka hadlaan akhbaaraadkooda iyo wararkooda iyo waxyaabahooda marka waa muhiim xilligan la joogo dadka nugul in la dhegaysto islamarkaana la hubiyo hadaladooda iyo doodaha ay qabaan iyo ujeedooyinkeeda in la cabiro waa muhiim warbaahintana ay si wanaagsan u faafisaa waa tahay ugu dambeyn sidee bulshada loogu wacyigelin karaa si ay u fahmaan caqabadaha kala duwan ee ka hor istaaga dadka nugul inay codkooda muujiyaan
waa muhiim dadka nugul inay codkooda muujiyaan waxaa muhiim u noqon karaa in la sameeyo warbaahinta ay samayso een, dhibaatooyinka ay qabaan inay ka hadlaan dhibaatooyinka ay qabaan dadka nugul oo had iyo jeer dhibaataysan oo sidaan wada ogsoonnahay qaarkood een, daadadka iyo abaaraha iyo fatahaadaha iyo waxyaabaha noocaas ee dhibaatooyin ay kala kulmaan dadka nugul oo kale waxaa ka mid noqon kara dadka beeraleyda oo danyarta oo kale in dadkaas codkooda la maqlo waa muhiim in fursado la siiyo in lala hadlo in warbaahinta ay waraysiya la yeelato in ay u qabato doodwadaagi ama talk show ay u qabato waa muhiim dadkaas nugul waxay qayb ka yihiin dadka bulshada maadaama codadkooda inta badan la xaqiri jiray hadda xilligaa la joogo waxaa loo baahan yahay codadkooda in la dhegaysto haatana dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhegaysan lahaydeen maadayskii nabad iyo nagaasho waa kuwan jilayaashii oo maadays cusub inoola diyaara
talow qofkaasuma idil baa salaamu calaykum hooyo xaliimo calaykum asalaam hooyo idil shaki baa igaga kaa jiro waxaan islahaa qofkaasima idil baa waa anigii hooye miyaadi garan weydayba maasha allah hooyo waad quruxaysatay kollay gabadhaydii nin wanaagsan bay heshay baan filaya
maya hooyo nin baan helin weliye wuu iska imanaya adigu xaalkaaga iiga waran iyo xeradii barakacayaasha alxamdulilah iyo xaaladuun ayaa lagu jiraa hooyo xaaladdii kaamkuna weli waa iska sidii caqabado badan baa jira ubadkii waa nagu dhex dayacan yihiin laakiin hooyo dib nugumaad soo noqone ma dalkaad ka yar baxda maya hooyo dalka kamaan bixin howle adduunyo uun baan ku mashquulay hooyo caqabadaha idinku sii daran maxaa ka mid ah hooyo iminka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo nadaafadda ayaana ugu sii daran haye waxbarasho ma jirto carruurtii ma helaan dugsiyo dhowo bilaasha ama kharash yara oo hooyo maan xerada dugsiye loo samaynin in badan ayaaba xeradu jirtee hooyo hal dugsi baa yaallo kaasina wuxuu ku joogaa fasalka lixaad haye dugsiyada kale agagaarka ka jira waa qaali oo iskama bixin karro oo ma dugsi gaar loo leeyahay baa haa dugsiyo gaar loo leeyahay oo kharashkoodu fara badan yahay islamarkaana dadka danyarta ee kaamka degani aanay awood u lahayn waa run ma awoodayaan dugsiyadaasi waxa fiican inay dawladdu u dhisto iskuulle dawladeed oo bilaasha ama waxaan badnayn la bixinaayo hooyo iskuulladaasi waxaa ka daran caafimaadka ma jirto xaafadda dhan meel qof bukaana si fiican loogu daryeeli karo hooyooyinka uurkale xitaa waxay tagaan xanaanooyin meel kaamka ka fog ku taalla waa wax laga xumaado runtii hooyo dhibkaasoo dhan inaad qabtiin maan moodaynin rabshadaha ay carruurtu ay sameeyaan iyo waxyaabaha sababi kara ayuunbaynu maalintii hore ka wada sheekaysanaynay hooyo hawluhu way badan yihiin ilaahay baa gargaar lehe ee adigu miyaad cid uu noola hadashid muxuu naga caawisa hooyo anigu awood badan ma lihi balse waxaan ku dadaali doonaa inaan warkiinna meel fog gaadhsiiyo sida dawladda iyo haay-adaha hooyo allaha ku barakeeye cid kastood isleedahay waxbay u qaban karaanba xogtayada gaadhsii waxba la hadhi maayo ilaa warbaahintan la hadli doonaa haddii alla yidhaahdo haye hooye noo dadaal ilaahayna waa joogaa oo na cidlayn maayo hooyo guddi xeradu ma laha miyaa way leedahay laakiin awood badan ma laha caqabadani way dhammaan doontaa oo waydu ka bixi doontaan ilaahay idamkii insha allah hooyo sharafey meel baan u sii socdaye eeddana igu salaan mar baan idin soo booqan doonaaye haye hooyo sii nabad gal
yaa waayo qofka albaabka saan u tumaayo anigu waaya xaaji luqiya maxay yihiin waxaan ku gursanayo raagow cidnay ma ceyrsanaysee koob shaaha oo dhaka jabiye ah aadna u kulul maad ii dhiibtid xaajigaa kuu duceeyey bal isdaji xaajiyow shaahwad cabbiye karkabada naga dhaafno reero karkaba inaan ahayn waad og tahay luqiya ee meel baan ku degdegayaa horta xaaji maxaad goor iyo ayaan ku oradaa adigoo degganba laguma arkaya miya ruqiya adduuna howle kama dhammaatee sow afar iyo labaatanka saac howlo nabadlayna uun kama shaqeeyo ma anigaa naftaydii xitaa wakhti u hela ayaantan runtaa waaya xaaji waxaan si ku weydiinayaa arrimaha bulshada soo ma wacna inaad u cadaalad fashaan aad kuuma fahmin bal halkaa ii jilci xaajiyo dadka barakacayaasha ah miyaanay xaq u lahayn oo aanay qorshihiinna ku jirin inaad wax u qabataan mid aan ku fahansiiyo ruqiya howlaheenna samafalka bulshada oo dhan ayaa u siman oo cid gooni looga tegayo ma jirto laakiin dadkaas cid dhegaysataa ma jirto dad aan jirin oo kale ayaa loola dhaqmaaba waa runtaa inta badan cabashadooda lama maqlo in kastoy xaq u lahaayeen in si la mid ah bulshada kale loo maqlo raagow dadka ku nool xeryaha barakacayaasha waa dad inala mida oo baahiyaha aan qabno oo kale qaba soo ma mudna sidaas ka odayaal ahaan annagu waxaan ka shaqaynaa bulshada inaan isku hayno oo nabadda ilaalinno haddii colaadii timaadana aan kala dhex galno hawsha waa inaad ku dartaan sidii dadkaas ay cod u yeelan lahaayeen iminkaba iyaga dantooda ayaan ka shaqaynaa oo nabadaynta aan wadna hadday guulaysato sow macnaheedu ma aha inay deegaankoodii iyo guryahoodii dib ugu noqonayaan cajiib si kale ayaadba wax ii tustay xaaji annagu cid walba oo bulshada qayb ka ah waxaan diyaar u nahay inaan intii karaankeenna wax u qabanno oon cod u noqonno xaaji waan hubaa inaad dadkaas boos weyn ugu jirtid ee walaalahaas dhibban uun baan doonayaa in la ilaaliyo ilaahay uunbaa dadkiisa deeqi kara ruqiyaay inkastoo dadaalna la faray dadka barakacayaasha waa dad iska dhibaataysan raage taakula badan ayay u baahan yihiin taasi waa dhab waa inaynaan waxba ka hagranin xataa haddii afhayeen loo noqdo iyadoo codkooda kor loo qaadayo waxay ka dhigan tahay in loo qareemay xaaji aan kula kaftamay bal sidaa dadkaas ugu qareemaysid xaajiga koobkiisa shaaha ah ugu qaran inuu helo
adiga iyo shaah jacayla maxaa idinkala haysta raago
shaahaga la'aantii maaniga ama oday nabadaynta ka shaqeeya noqon lahaa
xaaji naga dhaafee biyo iyo sonkor leen isugu kaa walaaqeen shib iska dharuqiyaay ilaahay kaa siiyey ayaa ku mahadsan
haddii aan ku dhaafno intaasi maadayskii nabad iyo nagaasho haatanna ku soo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha ee ka soo dhiibtay barnaamijka haddii aan hal iyo laba soo qabanno waxaa ka mid noqonaya dhegaystaha ugu horeeya oo inoo reebay fariinta waxa uu leeyahay magacayga waa farxaan oo jooga xaafadda kurmaan ee baar dheere haddii aan ra'yigaygana ka dhiibto aad ayay u wanaagsanaan lahayd in la dhegaysto dadka nugul islamarkaana la siiyo fursadaha ugu badan ee annaga aan helno dhinaca kale dhegaystaha kale waxaay leedahay magaceyga waa zamzam islamarkaana joogta xaafadda kaskey aad ayuu u wanaagsan yahay maanta qodobka dooda ee barnaamijka ra'yigayga haddii aan ka dhiibto aniga ahaan waxaan dhihi lahaa dadka nugul waa dadka ugu wanaagsan uguna fiican kuwa soo saara dunida marka waa in soomaalideenna dib loo eegaa islamarkaana bulshadeenna kuwa nugul la siiyaa fursadaha ugu badan haddii ahaan lahayd caafimaad iyo dhan siyaasadba dhegaystayaashaas aad ayay u mahadsan yihiin
guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkaa inooga eg barnaamijkii toddobiyo labaatanaad ee bulsho nabad ah toddobaadkan uga hadlaynay caqabadaha hortaagan in la maqlo codadka dadka nugul iyo sida loo xallin karo toddobaadka dambe saaxiibayaal barnaamijka waxa aad ku maqli doontaan mawduuca labaatan iyo sideedaad kaasi oo ah siyaabaha kala duwan ee loo xoojin karo midnimada bulshada si looga hortago khilaafaadka barnaamijkan bulsho nabad ah waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midooda yurub inta aan ku kulmayno barnaamijka mid la mida toddobaadka dambe waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo